askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa wuxuu maalintii shalay magaalada beled waxaaweeye gobolka gaduur saas ku furay laba wiil oo dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka magaaladaasi ku dhaqnaa wararka laga helaya magaalada ayaa waxay sheegayaan in dhallinyaradani warasaasta ku furay askariga ay dhaawacmeen mid ka mid ahna uu soo gaaray dhaawac halis ah magacyada labada wiil ee uu dhaawacay askariga ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxaa lagu kala sheegay cabdiwahaab xaaji isxaaq iyo mawliid maxamuud cabdiwahaab ayaa sida la sheegay waxay rasaasta ka haleeshay dhuunta halka mawliidna ay dhex martay caloosha dadka magaalada ayaa waxay ku waramayaan in dhaawac labadan dhallinyaro la geeyey isbitaal ku yaala magaalada mandheere ee deriska la ah degmada baledxaawo ee gobolka gadow halkaasoo lagu dabiibaya dhaawacyadooda askariga dhallinyaradan rasaasta ku furay ayaa isna magiciisa lagu soo gaabiyey farxaan wuxuuna magaalada dhex maraya isagoo aan qorigiisa ka warqabin ammaankan uusan u xirnayn sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka magaalada ku dhaqan goobaha ay joogaan ciidamada dowladda federaalk ayaa waxaa si joogtaa uga dhaca dhacdooyinka noocan ah iyo dilalka bareerka ay geysanayaan askarta ka amar qaata xasan sheekh maxamuud iyo maamuladu shisheeyaha dalka ka dhisay kolsii horeyse ayeen ahayd markii sidan oo kale ay askar ka tirsan dowladda federaalk dad shacab ah ku dileen degmooyin ku yaala gobolka banaadir mana jirto wax tallaabaha oo ay dowladda federaalk ka qaaday inay tallaabo qaada iska badaaye askarta ayaaba sii laba jibaaray beegsigooda ku aadan dadka shacabka ah